Sida ay sheegayaan khubaraha ku takhasustay cilmiga badda iyo kalluumeysiga, waxaa jira in xilligan caqabado badan ay haystaan kalluumeysatada Soomaalida. Dhibaatooyinka ayaa waxaa ka mid ah tayo xumada doomaha iyo qalabka kalluumeysiga, iyadoo intaasi ay u dheer tahay isgaarsiin la'aanta ka jirta gudaha badda, taas oo keenta in aan la ogaan shilalka ka dhaca gudaha badda. Injineer Ceedurus Axmed Xasan, oo ku takhasusay cilmiga badda, ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ay kalluumeysatada kala kulmaan xilliyadan badda.
annaga ka soomaali ahaan doomaheenna waa doomo yaroo toddoba mitir ayay u badan yihiin intooda badan qaarkoodna maba laha motoor waa doomo dabaysha iskaga socdo qaarna motooray leeyihin intooda badan motooray leeyihin marka dhibka jira wuxuu yahay maadaama doomuhu ayna saacado badan badda ku jiri karin oo aynan u adkaysan karin waxay noqonaysaa marka waxa ay soo qabtaan inayna maaragtay aada u badnayn oo ay maaragtay dhibaato kala kulmaan waxaa kaloo jiro faktarro kaloo fara badan oo challengeo haysta dadka kalluumaysatada uu ka mid yahay qalabba ma haystaanba sidii maaragtay santuuqmanka oo kalluunka loogu shubo oo barafka wataano baraf kale oo maaragtay kalluunka waxba gaarin waxa la yidhahda post harvest fish loss inuu kalluunka uunan kaa hallaabin waxay marka hore u baahan tahay inaad wadato baraf inaad wadato shiidan oo aad kalluunka markaad meel ku shubto oo barafka aad ku shubto meelaha ku riday barafka ku riday marka annaga waxyaalo badan baa naga maqan marka howlahaas oo dhan waa naga maqan yihiin maadaama annagana la yidhaahdo soomaaliya yani xeebteeda waxay leetahay saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitr oo ay noqonayso waddanka labaad markii loo fiiriyo dhul ahaanna waddanka koobaad ay noqonayso madagascar kaliya ayaa ayaa dherer ahaan naga dheeraysa laakiin ayadana dhul ma qabto marka doomuhu haddii aynan ayaga naftirkooda farsamaysnayn oo aynan meel la seexda iyo meel lagu maaragtay wax lagu karsaday aynan lahayn waxay noqonaysaa in inta la tago lasoo noqdo kaliya marka al-shabaab xunoo la tuuray waxba badan ma soo qabanayso hadday soo qabatana cilladay keenaysaa dhanka kale doctor xuseen cali axmed ayaa ka hadlay in xiliyadan dad badan oo jalaabata ah dhibaato badan kala kulmaan badda ama lagu waayo runtii badweynta hindiya ayaa ah mid inta badan kacsan oo dabaylo xoog leh ay ka dhacaan gaar ahaan bilaha juun iyo sebtembar oo ay ku beegantahay wakhtiga mansuunka iyo bilaha december january oo loo yaqaano intermansuun waxaan ugu wacan inay doonyahaas lumaan kalluumaysatada in aysan qaadan qalabka g b s-ka la yidhaahdo kaasoo haga jihada doonta labo dabeelaha xooggan oo badda ka dhaco wakhti kadibna ka dhammaado shidaalka iyo saddex oo ah iyagoon haysanin gargaar deg deg ah markii la ogaado xilliyaday soo laabi jireen inay dooyo maqan yihiin gurmad deg dega ma jiro oo khatartaasi ka badbaadiya waa run kalluumaysato ka badbaaday dabeelaha ka dhacay badaheenna oo lumay waxaa lagu arkay bilooyin kadib ayagoo qaarna dhinteen qaarna mataqaana nool yihiin jasiiradaha sumatra ee dalka indonesiya singapore maldives iyo india